bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamed wعlى aalihi وsaxbihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuuda sulaymaan bnu lashcaf aلsijistaaniyu raximah اllahu tacaala kitaabu اlfaraa'id baabun fi tacliimi اlfaraa'idi hada kani kitaabu اlfaraa'idi dhaxalkii axkaamtiisa caddayntiisii ayuu kitaab yahay alfaraa'id waa jamcu fardin asalkana waxaa weeyaan alfardu huwa alqaطcu waa gooyn wax la gooyey faraa'isha marka waxaa cilmigan marka dhaxalka waxaa faraa'id loo yidhi isaga ayaa laba qaybood dadka lagu dhaxal siiyaa farad iyo tacsiib waxaa la qallibay marka faradkii maadaama ilaahay lagu yani kitaabkiisa isaga aad loogu sheegay tacsiibkana qaacido guud ahaan un loo sheegay isaga ayaa la qallibay oo la xoog siiyey taqdiiraadkaas iyo waxyaabaha ilaahay kitaabkiisa lagu qadaray ayaa marka magac looga dhigay cilmigii oo waxaa la yidhi cilmu اlfaraa'id ayb waxaana laga qaatay qowluhu tacaala nasiiban mafruudaa nasiiban mafruudan nasiib yacnii la qadaray oo la gooyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa laga gooyey wuxuu ku bilaabay marka abu daawuud marka faraa'idkuna sidiisu wuxuu ka koobnaa shuruudiisa oo wax yar ah asbaabta keento in laysdhexlo axkaamtiisa yacnii wadciga waa shuruud iyo asbaab iyo mawaanic ayuu leeyahay asbaabihiisa waa macruuf oo asbaabaha laysku dhexlaa waa nikaax iyo nasab iyo markaa walo walaa-un wa nikaaxun wa nasabun yaa laysku dhexlaa ee mawaanicda isaga joojisana waxaa weeyaan ikhtilaafudiin gaal iyo muslim isma dhexlaan siduu baa abwaabta ku keeni doono riqi addoonnimo addoon wax ma dhexloo milki ma helaayo xoolo ma yeelan kara isaga iyo qatli oo qofkii wax dhexli lahaa qofkii uu dhexli lahaa haddii uu dilo ama sabab u noqdo dilkiisu isaguna dhaxal ma helo oo waa maanic iyadoo shuruudii la helay sababtii taagan tahay ayaa maanica wujuudkiisu wuxuu keenayaa cadamuulxukmi oo in irigii la helo ayuu diidayaa ayb wuxuu leeyahay marka intaa ka bacdi laba qaybood baa dhaxalka loo helaa oo farad iyo tacsiib faradkuna waa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jaangooyey oo hadday noqon lahaayeen nis iyo sudus iyo ulud iyo rubuc iyo umun iyo waxyaabahaas tacsiibkuna qofkii wax aan loo gooynin dhaxalkana leh ee markaa waxa uu helaya markaa ee soo haro hadday wax soo hari waayaanna uu tegaayo ee waxaas baaqiga ah qaadashadooda ayaa waxaa weeyaan habkaas haddii wax lagu dhexlaayo wax go-an aan wax lagu dhexlaynin yaa tacsiib iyadana la yidhaahdaa furuushaas marka dadka iskale iyo say u kala leeyihiin iyo shuruudda ay ku qaataan iyo ayaa yacnii faraa'idka ka mida uma ka bacdi xujbiga qofka inuu barto labadiisa nooc xujbu xirmaanka iyo xujbu nuqsaanka xujbi oo qofka haddii dad qof uu ku gudbanaado isaga dhaxalka u diido oo dhaxalkii oo dhanba u diidaayo waa xujbu xirmaan xujbu nuqsaanna waxaa weeyaan farad ayuu ka soo kaxaynayaa mid kaloo u soo nuqsaaminayaa siyaabahaasna inuu u kala barto haddiiusan kala baranin labadaasna xujbiga anwaacdiisu qofaan dhaxal lahayn baa laga yaabaa inuu qofkii dhaxal ou siiyo masaa'il kaloo marka waxaa jirta khaas oo magacyada oo alqaab leh oo iyada sidooda loo barto waxaa kalooy leeyihiin kadib waxa ku soo xigaya waa baabulxisaab sihaamta iyo sida loo qaybqaybinaayo haddii kasri iyo jab uu dhaco sida jabkaas loo kabaayo kadib yacnii meydad iska daba dhintayoo munaasakhaad iyo waxyaabahaas aduu marka meelahaas unbaa marka ugu badbadan oo cilmiga marka dhaxalku uu aad ugu badan yahay fiqhiga meelaha ugu muhiimsan buuna ku jiraa oo qofka idqaaninta ou faraa'idka idqaaniyo waxyaabaha kale inay yacnii u sahlanaanayaan yuu tusayaa ayb qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii tacliimi اlfaraa'idi faraa'idka barashadiisa waxa ku soo arooray caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaanaa axmed bnu camr bni sarx wahuwa abu طaahir almisri qaala ahbarana bnu wahbin wahuwa cabdullaahi bnu wahb almisriyu alimaam alfaqiih qaala xadaanii cabduraxmaan bnu ziyaad wahuwa cabduraxmaan bnu ziyaad ibni ancam alfriqi ayb can cabdiraxmaan bni raafic altanuukhi wahuwa qaadi ifriqiya ayb waa labadan marka waa daciif ayb cabdiraxmaan bni raafican iyo cabdiraxmaan bni ziyaad ayb labadoodu waa daciif ayb kan dambe ibnu xajar wuxuu ugu tarjamay daciifun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab abu daawuud watirmidiy wabnu maaja cabdiraxmaan bnu ziyaadna isagana sidoo kale waa daciif can cabdillaahi bni camr bni اlcaas ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh ali waslama qaal alcilmu ثalaaثaة cilmigu waa saddex wamaa siwaa dalika wixii saddexdaa ka soo haro fahuwa fadlun waa dheeraad aayatun muxkamatun aayad xukunkeedu haabit yahayou sugan yahay oo aan yacni la nasakhin buu ka wadaa ow sunnatun qaa'imatun ama sunno taagan oo iyadana aan nasakh iyo waxa aanu gelin ow fariidatun caadilatun ama dhaxal markaa la jaan gooyey ee markaa caadilo ah ayb xadiidka marka isnaadkiisu waa daciif kaabowna abu daawuud hadda oo halkan keenay ayb axaadiid kaloo la wariyana waa jirtaa oo afradukum zayd iyo yacnii axaadiid sidaasoo kale ah tacallamu alfaraa'ida iyo faraa'idka barta iyo cilmiga ugu horreeyo la iloobayo isaga waaye iyo ku axaadiid fara badanoo marka uu leeyahay ayaa jirta oo iyaga laftirkeeda aan war iyo ka marnayn laakiin waxaan shaki la'aan ahayn inuu cilmi fardu kifaaye ah uu yahay muhimna uu yahay ayb qofka daalibucilmiga yacnii fiqhiga weliba khaasatan inuu cinaayo siiyo abwaabta fiqhiga oo dhan gaar ahaan baabkan hadanaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan filkalaalati kalaaladiibu caddaynteediibu u baab yahay alkalaala waxaa la yidhaahdaa dhaxalka la dhaxlayo qof aan man laa asla lahu walaa farca qof aan asal lahayn faracna aan lahayn asal waxaa loo jeedaa aabba iyo awow iyo ma laha faracna ma lahanoo wiilkiisii iyo wuxuu sii dhalay ama gabar gabdho u isagu dhalayoo banaatu sulbi ah iyo wax uu isagu ilmi wiilal ou dhalay ama wiilashiisu waxay sii dhaleen gabdho iyo rag waxay doonaan ha ahaadaane ayuusan qabin ka noocaas oo kalea marka waxaa dhaxlo xawaashi xawaashiduna waxaa weeyaan waa walaalaha iyo adeerada iyo waxyaabahaas ayb kalaaladii caddaynteedii buu marka u baab yahay qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa sufyaan qaala samictu bna almunkadir annahu samica jaabiran yaquulu maridtu waan jiraday buu yidhi faataani اnnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigaa ii yimid yacuudunii isagoo isoo booqanayo huwa isaga iyo wa abuu bakrin iyo abuu bakar maashiyayni ay lugaynayaan waqad uqmiya calaya iyadoo korkayga lamiir daboolay falam ukallimhu ma aanan la hadlin fatawada'a waa weysaystay wasabbahu calaya weysadiisii buu korkayga ku shubay markaa nebiga weysadiisa iyo candhuuftiisa iyo timihiisa iyo dhididkiisa in la barakaysan jiray dayb oo ay barako lahayd wax kaloo isagu markaa nebigu aan ahaynoo sidaasoo kale loo barakaystayna saxaabadu abubakar iyo cumar ma aynan barakaysanin bacda nebi ibnu cabdilbarna tamhiidku hadda ka horna waataan ku sheegnay wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa yacnii axaadiidta noocan oo kale inaan la camimin oo nebigu markaa ay ku ekaato oo nebigu khusuusiyaatin khusuusiyaatu nebiyi bay ka mid tahay buu tilmaamay waa dhici kartaa bacd alculamaa inay yidhaahdaan waxaa ku sugan atabaruk biaahaari saalixiin iyo haddana laakiin ibnu cabdilbar saas uu tilmaamayaa sax ah ayb oo dhaqanka saxaabada ka sax ah fa afaqtu waan soo miirsaday faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow kayfa asnacu fii maalii maalkayga sidee baan yeelaa walii akhawaatun walaalo gabdha'a baan leeyahay qaala fanasalat aayatu almawaariid ayaa soo degtay yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala ayaa soo degtay xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix laakiin aayadda uu sheegayo yastaftuunaka mudraj ayay ku tahay oo waa min kalaami sufyaana bni cuyayna weeyaan sida ibnu xajar uu baraarujiyey qaybta dambe waa mudraj oo aayadda markaa tilmaamayso ayb ibnu xajarna waxa uu yidhi falxaasilu أna almaxfuuda can ibni اlmunkadir annahu qaala aayaة اlmiiraaثi aw aayaة اlfaraa'id wاlظaahiru annaha yuusiikum اllahu kama saraxa bihi fii riwaayaةi bni jurayj ayb وأma man qaala inaha yastaftuunaka facumdatuhu أna jaabiran lam yakun lahu xiina idin wulida wainamaa yuuraثu kalaala fakaana almunaasibu liqisatihi nusuula alaayaةi اlأkhiira sidaas isku fiiriyey buu leeyahay marka calaa kullin wuxuu tilmaamayaa aayadda sheegitaankeeda xadiidka mudraj inuu ku yahay ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa qofka aan asal dhaxlaa lahayn farac dhaxlana aan qabin waxa dhaxlaya waa walaalo walaalahaas marka hadday gabdho yihiin hal gabar hadday tahayna nis bay ka qaadanaysaa oo farad bay leedahay hadday noqoto laba yacni gabdhood ay yihiin iyo ka badanna uluaan hadday walaaluhu yihiin gabdhahii wiilal isku jirana oo ikhwa iyo akhawaat haddii ay yihiinna lidakari midlu xadi اlunhayayn bay u qaadanayaan waa tacsiib ahaan bay u dhexlaayaan aayadda yastaftuunakaana lagu xusay ayb wixii soo hara marka haddii adeer jooga iyo haddii ibnu cam jooga iyo kooyaalkaas marka yaa wax ka qaato ayb baabun ay haddii hadday gabdho keliya yihiin waa waxa meydka la dhashay haddii iyaga marka ulutaankooda ama hadday mid tahay niskeeda la siiy waxa soo haro dadkaa marka casabo wixii ugu dhow fali owlaa rajulin dakarin baa markaa la qaadanaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man kaana laysa lahu waladun walahu akhawaat man kaana qofkii ah laysa lahu waladun qofkii ahaaday walad inuunan u sugnaanin walahu akhawaatun walaalo gabdhaa leh oo ay yacni la dhasheen dhaxalkiisu sidee buu noqonayaa qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa kahiiru bnu hishaamin qaala xadaanaa hishaamun yacni اdastuwaa'iy can abi الzubayr can jaabirin qaal ishtakaytu waan xanuunsaday wa cindii sabcu akhawaatin toddoba gabdhoodna agteyda ay yihiinoo walaalahay ah fadakhala calaya rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigaa ii soo galay fanafakha fii wejhii wejigayga ayuu afuufay fa afaqtu waan meersaday faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow alaa uusii miyaanan dardaarmaynin liakhawaatii walaalahay biulutayni saddex meeloodoo laba meel miyaanan u dardaarmaynin qaala nebigu waxa uu yidhi axsin wanaag samee qultu waxaan idhi ashatru qaala waxa uu yidhi axsin wanaag samee uma kharaja waa baxay wa tarakanii waa iga tegey faqaala waxau yidhi yaa jaabiru jaabirow laa uraaka la imakaa tusayo adiga kuu malayn maayo meyitan mid dhimanaya yacnii inaad tahay u malayn maayo min wajacika xanuunkaaga haadaakan la ima mala gelinayo meyitan u dhimanaya markaa yacnii inaad tahay min wajacika xanuunkaagan u dhimanaya haadaakan waina allaha alle qad anzala uu soo dejiyey qur'aan buu yacnii soo dejiyey qad anzala qur'aanan fabayana wou caddeeyey alladii liakhawaatika walaalahaa waxay leeyihiin fajacala lahunna ulutayni saddex meeloodoo laba meel buu u sameeyey maal ayuu alla u yeelay gabdhaha walaalaha qaala fakaana jaabirun jaabir wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo unzilat haadihi alaayatu aayaddan waa la soo dejiyey fiya aniga sha'nigayga ystftuunaka qul illaahu yuftiikum fi اlkalaala ayb xadiidka marka nasaa-i iyana waa warinayaan min ariiqi abi zubayr musnad axmedna waa ku sugan yahay ayb xadiidka jaabirna kii hore iyo kan waxaad moodaa waa isku dhadhow yihiin tadliis marka waxaa ku jiro abi zubayr riwaayadaansa abu zubayr can jaabir abu zubayr marka waa mudlis riwaayadiisa lama aqbalo ilaa maa saraxa fiihi samaac wixii uu ku caddeeya maahne qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim huwa alfaraahiidiyu qaala xadaanaa shucbatu can abi isxaaqa can ilbaraa'i bni caazibin qaal aakhiru aayatin aayad midda ugu dambaysoo nasalat fi اlkalaalati kalaalada shanigooda ka soo degtay yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala ayay ahayd yacnii aakhiru aayatin nasalat fi lkalaalati buu ku qayay kaannahu marka culammadu waxay leeyihin aayado kale oo kalaalada sha'nigooda ka hadlayaa jiray oo la nasakhay middanna tii ugu dambaysay ahayd ayb amase in laga wado marka aayatul saddexda aayadee dhaxalka middan baa ugu dambaysay oo suuratu nisaan ugu dambayso qaala xadaanaa mansuur bnu abi musaaxim qaala xadaanaa abu bakrin can abi isxaaq can ilbaraa'i bni caazibin qaal jaءa rajulu nin baa yimid ila الnabiyi salى اllahu عalيyh wali wasalam nebiguu u yimid faqaala waxa uu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow yastaftuunaka fi اlkalaalati fama اlkalaalatu kalaaladu waa maxay qaala waxa uu yidhi tujziika aayatu sayf tujziika waxaa adiga kuu gudayso aayatu sayfi xagaagii aayaddii soo degtay yacni alaaya allatii nasalat fi sayf kaannahu marka khaaabi wuxuu leeyahay aayadna inay soo degtay shitaaga jiilaalkii aayadda kalena xagaagii ay soo degtay adigu middan baa kugu filan marka uu leeyahay tujziika marka khaaabi tujziika aayatu sayf faina allaha subxaanahu anzala fi lkalaalati aayatayni ixdaahuma fi اshitaaء wahiya alaayaة alatii naزlat fi suurati الnisa wa fiiha ijmaalu waibhaamu laa yakaadu yatabayanu hada اlmacnaa min daahiriha uma anzla alaayaة اlأkhrى ayuu alla soo dejiyey wahiya fii aakhiri suurati الnisa macnuhu marka saas way faqultu waxaan idhi liabi isxaaq aan ku idhi huwa man maata huwa kalaaladu man maata waa qofkii dhintay walam yadac aan ka tegin waladan walaa waalidan ubad aan ka tegin walaa waalidan waalidna aan ka tegin marka waalid marka la yidhaha awowgu waa waalid aabbaha ale marka asal iyo farac midna qofkaan lahaynaa kalaala kaasaa la dhaha qaala waxa uu yidhi kadaalika sidaadaas oo kale dannuu annahu kadalik sidaadaas oo kale ay maleeyeen annahu kadaliku inuu sidaa uu yahay baabu maa jaءa fi sulbi kalaaladii marka halkaas uga baxay baabu bayaani maa kii caddayntiis buu u baab yahay jaءa yimid fi sulbi ay fii miiraafi waladi sulbi waladu sulbiga dhaxalkiisa wixii ku yimid waladu sulbi marka kaad adiga tooska u dhashay qaala xadaثna cabdالlahi bnu caamir bni zuraara qaala xadaثna caliy bnu mushirin can اlأcmash can abi qaysin اlأwdiy can husayl bni shuraxbiili اlأwdiy qaala jaءa rajulu nin baa yimid ilaa abi muuسى alأshcariyi buu u yimid wasalmaana bni rabiica fasa'alahumaa wuxuu su'aalay can ibnatin gabar wabnati bnin wuxuu su'aalay gabar wabnati bnin inan gabadhiisa ayb mar walba yacnii marka laga hadlaayo ibni ama ukhta ama akh iyo la sheegaayo calaaqada qofka la sheegaayo waxa uu ibniga u yahay ama waxa uu u yahay walaalka ama waxa uu aabbaha u yahay waa meydka haddaad ayagu waxay isku yihiin fiirfiiriso ma fahmi karaysid ayb mar walbaa wixii halkan lagu sheegoo lagu xuso ogow meydka isaga iyo calaaqadu waxay ka dhexaysaa meydka iyo isaga ayb marka nin baa wuxuu yidhi fasa'alahumaa waal wuu su'aalay can ibnatin gabar nin baa dhintay markaa ama qof baa dhintay gabar ayuu ka tegey wabnati bnin iyo wiil gabaruu sii dhalay wiilkiisii gabaruu dhalay wa ukhtin liabin wa ummin iyo walaal ku hooyo ku aabba'a meydka faqaalaha waxay yidhaahdeen libnatihi gabadhiisa uu dhalay annisfu bay leedahay walilkhti walaasha min alabi waalummi meydka ku aabbo ku hooyada ah annisfu ayay leedahay walam yuwarihaa ma aynan dhaxal siinin ibnata alibni bintulibnidii waxba ma siinin shay-an waxba ma aynan dhaxal siinin yacni maxaa marka waxaa loo keenay meyd inuu dhintay uu ka tegey gabar uu dhalay toos isagu u dhalay wiilkiisa gabaruu dhalay iyo walaal ku hooyo ku aabbaa walaashii gabadhii nus bay siiyeen walaashiina nus bay siiyeen ayb ayb gabadhii marka bintulibnidii waa iska waa direen marka ayb wa'ti ibna mascuudin ibna mascuud u tag fa innahu sayutaabicunaa waa nagu raaci doonaa bay dhaheen faataahu rajulu ninkii baa yimid fasa'alahu ibnu mascuud buu su'aalay wa ahbarahu biqowlihimaa warkoodiibuu u sheegay faqaala waxa uu yidhi laqad dalaltu waan dhumay idan haddii aan yanii idaa taabactuhum haddii aan raaco waa dhumay buu yidhi wamaa ana min almuhtadiin huwa hanuunsanna kamaba mid ahiyuu yidhi walaakin aqdii fiiha waxaan xukumayaa biqadaa'i rasuuli illahi sal l slam nebiga siduu u xukumay baan u xukumayaa libnatihi nisfu gabadhiisu waxay leedahay nisf walibnati libni wiilka gabadhiisa bintulibnidana sahmu takmilati uluayni uluaynka saamigii dhammaystirayay bay leedahay muxuu noqonaa marka takmilatu uluaynku waa sudus waa sudus marka maxaa yeeley masalada markaad lix ka keento ee gabadha markaa nis la siiyo bintulibnidiina sudus la siiyo hal ah lix suduskeedu waa hal lix niskeeda iyo saddexa iyo hal isku dar halkan marka wuxuu dhammaystirayaa uluayn oo gabdhuhu awal isku qaadan jireen buu dhammaystirayaa ayb marka sidaa buu yeelay ayb oo yacnii marka gabadhii maadaama nis wuxuu u siiyey aayadda qur'aanka an allah maxaa yeele allah wuxuu leeyahay fain kaanat waaxidatan falaha nisfu hal gabar hadday tahay nis ay leedahay qur-aankaa dhahaya niska saabuu marka uu ku siiyey ayb bintulibnidiina markaa de nebigu iyadana marka sunnadii nebigu uga haystaa macno ahaan marka la fiiriyana fain kaanat waaxidatan falaha nisfu hadday markaa ay mid tahay nis bay leedahay hadday mid laba iyo ay yihiinna waxay qaadanayeen marka laba yacnii saddex meeloodo laba meel bay qaadan lahaayeen gabdha hadday wada ahaan lahaayeen marka magac ahaanna waa gabdho laakiin isku darajaynan ahayn marka middan suduskeedu wuxuu dhammaystirayaa macnihii gabdhaha badnaa ay qaadan jireenee uluaanka ahaa buu dhammaystirayaa marka sahmu takmilati uluayn saasuu ka wada wamaa baqiya wixii haray falilukhti walaasha min alabi walummi baa iska leh walaashan marka inta hartay bay leedahay maxay ku leedahay tacsiib ayb maxaa yeelay yanii casaba almutacasibuuna maca gayrihim gabariy hadday walaalay hadday kulmaan ukhto iyo iyo banaad casabay markaa yay gabdhuhu walaaluhu ay noqonayaan ayb marka wamaa baqiya wixii haray falilukhti walaasha iskale min alabi wاlummi ila keligeed baa markaa joogtay casaba ahaanayna ku qaadatay marka xadiidkan marka macnaha wuxuu tilmaamayaa awlaadu sulbi marka sidan in dhaxal loo siinayo hal gabar hadday tahay nis laba hadday yihiin iyo ka badanna yacni uluaan haddii hal gabar iyo bintulibni isku yimaadaanna ulutaankii waxaa lagu dhammaystirayaa suduska bintulibnida la siiyo iyuu ku dhammaystirnaanayaa ayb maclushaahidkiisa marka waa bintada iyo bintuibnida isagana oo ibnigii aawa isaga marka ibnigu isaga mar walba yacni wax farad muqadara male ibniga hadduu keligii yahayna xoolaha dhan buu casab ahaan ku qaataa haddii gabdho ou la joogana gabdhahuu casabo ka dhigaa lidakari mislu xadi ilunhayayn ayuu ku qaataa marka isagu farad waxbaba ku qaataba tacsiib buu wax ku qaataa ibnigu ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa bishru bnu اlmufadal qaala xadaanaa cabdullahi bni moxamed bni caqiil can jaabir bni cabdillaahi qaal kharajnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan la baxnay xataa ji'na imra'atan ilaa aan haweenay uga nimid min alansaar ansaarta ka mid ah fi laswaafi ayb fi laswaaf fi laswaaqna inuu dhigaa laga yaaba fi laswaaf ways aswaafna waxaa la yidhaahdaa meel ismun lixarami اlmadiina ayb jid macruufa hadda ku yaallou leeyahay mucalliqan nihaayada marka wuxuu yidhi huwa smun lixarami اlmadiina xaramka madiine meel meeshii nebiga ka calaameeyey meel magacaas leh weeyaan aswaafta fi اlaswaafi bay noogu timid fajaءat ilmar'atu haweenaydii baa timid bibnatayni bay la timid laba gabdhood faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow haataani labadan gabdhood bintaa haabit ibni qays haabit ibni qays labadiisii gabdhood waaye ayb qutila macaka yowma uxudin adaa lagu macaaga isagoo kula jiraa la dilay maalintii uxud sawaabku sidaan ma aha marka qalad baa ku dhacayo haabit ibnu qays ma aha haabit ibnu qays yamaamuu ku dhintay waqcadii musaylama iyo u dhintay abu daa'uud waa baraarujin doonaaba ee qofkaani waxaa weeyaan marka sacd bnu rabiic waa sacd bnu rabiic ayb waqad istafaa'a camuhumaa adeerkood baa la noqday maalahumaa maalkoodiibuu la noqday uu qaatay wa miiraahahumaa iyo dhaxalkoodiibuu qaatay kullahu dhammaantii aabbahoodna meeshaabuu ku dhintay xoolahoodii iyo wixii aabbahood ka tegeyba adeerkii baa isku qaateen ayb dad marka waxay ahaayeen dhaxalkiina saa uma kala aqoonin jaahiliyaduna waxay ahayd naagba inaan dhaxalba la siininba ayb oo iyaga marka waxaa iska qaadan jira adeerada iyo sida soomaalida agtoodaba caanka ka adeeradaa iska qaato haddii meyd uu dhintou gabdho ka tago yaryar oo agoommo ah adeerka unbaa maalka iskaga tagri falaya haddounan ilaahay ka cabsanaynin ayb marka xoolahaas agoontiibuu qaadanayaa u cunayaa allah mustacaan falam yadac lahumaa ugama tegin maalan maal ugama tegin ilaa akhadahu waa qaatay famaa taraa maxaad arkaysaa yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow fawallaahi baan ku dhaartaye laa tunkaxaani la nikaaxsan maayo abaddan weligood ilaa walahumaa maalun iyagoo xoola haysta maahani gabadhu hadday yacnii waxba haysaninoo cayr iska fara maran tahay dadkii ma guursanayo nimankii ma guursanayaan markaa yacni iyagoo maalle unbaa la guursadaa naagaha faqaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi yaqdi allaahu ilaahay baa xukumaya fii daalika arrinkaa qur-aanku marka dadka dhibaatadooda iyo waxa ku dhaco ayuu la soo degaayay hadbo ayb tartiib tartiibba u soo degaaya xikmada ku jirtana waxay ahayd dadkii oo dhibaataysan xagga ilaahay haddii laga soo xalliyo oo qur-aan u soo dego iimaankooda qur-aanka waa sii ziyaada mar walbana farajkooda iyo meeshay wax ka sugaanba xag allay noqonaynayb marka wuxuu yidhi qur'aan baa allah soo xukumi doona qaala wanaزlad waxaa soo degtay suuraة الnisaa yuusiikum اllahu fii أwlaadikum faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه alي wslam nebigu waxa uu yidhi udcuu lii iigu yeer almar'ata haweenaydii iigu yeera wasaaxibahaa iyo ninkii adeerka ilmaha u ahaa faqaala licamihimaa gabdhihii adeerkood ayaa wuxuu ku yidhi acdihimaa sii aلثuluثayn maalka saddex meeloodoo laba meel sii wa acdi ummahumaa hooyadoodna sii aلhumuna siddeed meeloodoo meel hooyadii sii wamaa baqiya wixii soo haro falaka intaasaad leedahay adiga marka xukunkai alle marka saas u noqday marka isagu muxuu ku leeyahay intaas kale tacsiib ayb ayuu ku leeyahay adeerka ayb iyaga marka iyagou adeer u yahay laakiin meydku muxuu u yahay waa la dhashay walaalkiisu akh waay marka isagu akh waay xagga yacnii dhaxalka marka la fiiriyo waa walaal ninkan marka wuxuu ka tegey xaas iyo gabdho laba gabdhooduu ka tegey iyo walaalkiis xaaskii umun baa la siiyey labadii gabdhoodna uluaan baa la siiyey oo qur-aanku u xukumay intii soo hartayna adeerkiibaa casabaaaanwalaalkiibaa waxaa loo siiyey casaba ahaan oo gabdhaha adeer u ah qaala abu daawuud akhطa'a fiihi bishrun bishir yaa xadiidkan ku gafay humaa ibnataa sacd bni rabiic weeyaan haabit bnu qays qutila yowma alyamaama qaala xadaana bnu sarx ayb wahuwa axmed bnu camr bni sarx abu طaahir qaala xadaana bnu wahbin qaala akhbaranii daawuud bnu qays wagayruhu min ahli اlcilmi can cabdillaahi bni muxamed bni caqiil can jaabir bni cabdillaahi ana imra'ata sacd bni rabiic qaalat ya rasuul اllah ina sacdan halaka wataraka bnatayni wasaaqa naxwahu qaala abu daawuud wahada huwa asaxu kan ayaa saxiixnimo badan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa abaan qaala xadaanaa qataadaةu qaala xadaanii abu xasaan can اlأswad bni yaziid ana mucaada bna jabalin mucaad bnu jabal warata wuxuu dhaxal siiyey ukhtan walaal iyo wabnatan yani wabintan gabar jacala likulli waaxidatin mid kastaa wuxuu u yeelay minhumaa iyaga ka mida annisfa nis ayuu u yeelay wahuwa bilyaman isagoo yeman joogo wanabiyullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigana yowmaidin xayun ou nool yahay nebigana oo walaashu mar gabadha waa la gartay walaashu say nis ku qaadatayna waxay nis ku qaadatay yacnii waxay nis ku qaadatay iyada xoolihii marka lix baa lagu dhisay saami nus waxaa la siiyey gabadha waa saddex sudus iyadaa la siiyey walaasha oo waxaa weeyaan hal saami labada saami ee kalena iyadaa marka waxaa weeyaan tacsiib ahaan loo siiyey ama raddi ahaan baa loogu soo celiyey ayb tacsiib ahaan in loo siiyey taasay sheegayaan ayb marka gabadha nis bay farad ahaan u qaadatay walaashuna niska waxay ku heshay waxaa weeyaan sidaas nacan farad iyo tacsiib isku jira w ayb farad iyo tacsiib isku jira weeyaan marka ibnu baطaal waxa uu yidhi ajmacuu calى ana alakhawaati casabaة lilbanaati culummadu waxay ku ijmaaceen walaaluhu inay casaba yihiin maca albanaat yacni ukhta shaqiiqa maca binti ukhta liab maca binti ukhta shaqiiqa maca binti اlibni ukhta yani liab maca binti اlibni ukhta iyo hadday isa soo galaan gabdho waxaa weeyaan casabay akhawaadku ay noqonayaan ayb fayarina waxay dhexlayaan maa fadula can اlbanaat wixii gabdhaha ka soo haray dhexlaan ayb marka qofkii aan reebin ilaa bintan wa ukhtan falilbinti nisfu walilukhti nisfu albaaqi calaa maa fii xadiidi mucaad hahay inta kale waxay u qaadanaysaa casaba ahaan sax laba gabdhood iyo walaal haddii uu ka tagana falahumaa auluثaani walilukhtu maa baqiya ayb wain khallafa bintan wa ukhtan wa binta bnin falilbinti nisfu walibinti takmi waa tii hadaayay marka xadiidka uu ku keenay ayb markaa tacsiib inay u qaadatay ayb marka nis marka uu leeyahay jacala likulli waaxidaةi minhuma annisfa niskaa kala duwan marka midda walaasha niska ay qaadanaysa nis oo farad ah ma aha waa nis oo tacsiib ku yimid waa gabadhu laakiin niska ay qaadanaysa waa nis farad muqadar ah weeyaan baabun fi اljaddati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اljaddati ayeydii yacni ay fii miiraaثi اljadda dhaxalka ayeyda qaala xadaثana alqacnabiyu can maliki can ibni shihaab can cuثmaana bni isxaaq ibni kharasha can qabiisata bni du'aybin annahu qaal xadiidkan inqiطaac baa ku jira la yidhaahdaa qabiisatu bni du'ayb ma soo gaarin abu bakar ayb isagoo aad u yaraa waxba abu bakar kama warin karin laakiin inqiطaacaasi waxba uma dhibaayo sababtoo ah qisada waxaa laga yaabaa inay uga sheekeeyeen mugiiratu bnu shucba iyo moxamed ibnu maslama iyo inay uga sheekeeyeenaad dhici karto ilaa qisada abubakar iyo moxamed ibnu maslama iyo mugiira iyay dhex martay abubakar hadduunan soo gaarin labadan kaleu soo gaaray marka xadiidku marka inqiaac in lagu cilayo waa laga fiican yahay waxaan u malaynaa marka dacfiga ku sheegay sooma inqiaacaas cillo saxeixa ma ahan oo yacnii cillada xadiidku loo daciifiyey waxaa weeyaan qabiisatu bnu du'ayb lam yudrik abaa bakrin abubakar waxuu dhintay isagoo aan saas mayisba xataa ahayn laakiin qisadu abubakar waxay kala dhexaysaa muqiire iyo moxamed ibnu maslama iyo kuwaas inuu soo gaaray marka tan oo kale inqiaac ma in lagu sheego can qabiisata bni du'aybin annahu qaala jaءat iljaddatu ayeydii baa timid ilaa abi bakrin الsidiiq ayay u timid tas'aluhu miiraahahaa iyadoo dhaxalkeeda weydiinayso faqaala waxa uu yidhi maa laki fii kitaabi اllaahi tacaala shay-un ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa waxba kuguma sugna adiga ayb wamaa calimtu laki kuuma ogi adiga fii sunnati nabiy llahi sal ly slam shay-an nebiga sunnadiisanaan waxba kuuguma ogi yani marka waxaa laga qaadanaya saxaabadu inaysan takalluf lahayn wixii qur-aanka ay ka waayaan sunnada nebiga ay ka waayaan ma iskuma aynan dhibi jirin ayb ama iyagaa ijtihaadi jiray marka axkaamtana labadaas meelay ka fiirin jireen qur'aanka iyo sunnada labadaba aniga marka kaagama haayuu yidhi waxba ayb farjicii laabo xataa as'ala annaas anu intaan ogahay waa intaase iska noqo xataa as'ala intaan ka su'aalo annaasa dadka dadkii baan mas'aladii aan weydiinaya orad bax iska bax abubakar saasuu ku yidhi ayb marka waraciisa iyo waxay tusaysaa yacnii iyo manqabadiisa iyo takalluf la'aantiisa ayb marka wuxuu yidhi cilmigu waa ballaaran yahay saxaabadiina waa badan yihiine orad waa soo weydiinaynaa dadkaan su'aalaynayo fasa'ala annaasa dadkii buu su'aalay faqaala almugiiratu bnu shucba waxa uu yidhi xadartu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam aniga nebigan xaadiray acdaaha sudusa ayeeyo isagoo sudus seenayo ayeeyada marka laba jiha unbay ka imaan kartaa waxaa weeyaan aabbaha inay dhashay ama hooyadu inay dhashay ayb ayb sideeda marka wax ku soo dhowaado naag oo meydka naag ugu soo dhowaado wax dhaxlo ayeeydaas iyo waxaa weeyaan ikhwada liumka awlaad اlum hooyay kusoo dhowaadaan waxna waa dhaxlayaan ayeyda iyadana hooyada midda dhashay way dhaxlaysaa waa hooyoo kale unayna kusoo dhowaatay maa siwaa yani haadayni wax ma dhaxlaan qofkii kusoo dhowaada naagba meydka ugu soo dhowaado oon labadaan ahayn wax ma dhaxlaayo marka ayeydii baa marka wuxuu yidhi sidaa uu sheegay dadkii markuu markaa muqiira sidaa yidhi waxaa laga qaadanayaa marka sunnada nebiga in qof uu gara qof laga fadli badan yahay ama laga cilmi badan yahay inuu maqli karo sunno oo min sunani nebiyi ah kii cilmiga badnaayee fadliga badnaayna sunnadaas inaynan soo gaarin waa dhici kartaa oo waa kan hadda abubakar iyo muqiira wax isku dhow maaha abubakaraa cilmi badan fadli badanna abubakar hadda marka xukunkan ma arkin isaga ma maqal muqiiratu bnu shucba oo saxaabada ka mid ah maqlay abubakarna markaa dabcan markaa waa iska hubsaday waana yeelay ayb marka cilmigu dadka unbuu ku kala dhex jiri karaa qof caalima masale intay intuu fahmi waayo ama ay ka wareerto waa dhici kartaa miduu ka cilmi badan yahay inuu masaladii keeno faqaala abubakrin abubakr waxau yidhi hal macaka hayruka hayrkaa ma kula jiraayo ma haysataa cid kaleo kula maqashay marka khabarulwaaxidku inuu diidaayo ma aha waa taabut waxaan marka waa min baabi tahabut ayb waa hubsasho unbis faqaama moxamed ibnu maslama ayaa istaagay faqaala midla maa qaala almugiiratu bnu shucba sidii uu yidhi wixii uu yidhi oo kale ayuu yidhi faanfadahu laha abuu bakrin abuu bakr markaa waa u fuliyey suduskeedii buu siiyey ayb uma jaءat iljaddatu اlukhraa ayaydii kalaa timid ilaa cumara bni اlkhadaab bay u timid radia allaahu canhu yacnii ayay kaloo jiho kale ka timid iyadana oo meydka jiho kale ugaga aadanayd tas'aluhu miiraahahaa iyadoo dhaxalkeeda su'aalanayso faqaala waxa uu yidhi maa laki fii kitaabi illaahi tacaalaa shayun ilaahay kitaabkiisa waxba adigu kuguma sugnaanin wamaa kaana alqadaa'u qadihiina ma aha alladii qudiya bihi la xukumay ilaa lihayrika hayrka unbaa loo xukumay suduskiina tii kalaaba la siiyeyba adiga maba lagu aragba oo qadihii iyo xukunkiina yacnii tii kalaa qaadatay buu ka wadaa wamaa ana aniguna ma ahi bizaa'idin fi lfaraa'idi faraa'idka mid wax ku siyaadinayo ku daraaya ma ihi yanii sudus baad qaadan lahaydeenoo ka wadaa hal sudus ma ood kala qaybsan lahaydeen marka mid baa qaadatay marka adiga waxba ma lihid iska bax ayb walaakin huwa dalika sudus walaakin lagu noqoyo huwa dhaxalku dalika sudus weeyaan suduskaas fain ijtamactumaa haddaad kulantaan fiihi isaga dhexdiisa aad ku kulantaan fahuwa baynakumaa idinkoo idinka dhexeeyaa waayatukumaa khalat bihi fahuwa lahaa waayatukumaa labadiinna tii ahoo khalat bihi u gooni noqoto suduskii laha keli u noqoto hal ayeeye keliya hadday joogto fahuwa lahaa iyada ayuu u sugnaanayaayoo qaadanayso ayb xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa ayeyda miiraadkeedu inuu sudus yahay waa haddaysan hooyo joogin haddii hooyo ay joogto oo kale hooyada waa xijaabaysa qaala xadaanaa mxamed bn cabdilcaزiiz bni abi rizmة qaala ahbaranii abi qaala xadaanaa cubaydullahi اlcatakiy can ibni buraydata can abihi ana اnabiya salى اllahu عalayh wali waslama nebiga jacala liljaddati ayeydii wuxuu u yeelaa sudusa sudus idaa lam takun duunahaa ummun hooyo haddaynan ka sokaynin yani hadday hooyo joogto iyadoo iyayd wax ma helayso xujbi baa ku dhacayo xujbu xirmaan ayb ayb xadiidkan marka yani yani qaacidadu waxaa weeyaan sidaas marka uu sheegaya xadiidka uu tilmaamay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii miiraahi اljaddi awowgii dhaxalkiisii awowgu sideebuu wax u dhaxlaa awowgu marka waa aabbo oo kale hadduusan aabbo joogin aabbihii mar farad oo wax ku qaadan jiray sudus hadday yani ilmo joogaan mar wuxuu wax ku qaadan jiray tacsiib oo yanii haddii waxaan u jeedaa haddaynan ilmo jirin isagu markaa dadkii ahlufarad kooxooda markay qaataanoo inta soo hartay aabbuhu uu qaadan jiray awowgu saasoo kale isaguna waxu qaataa waxuuna wax qaataa marka aabbaha la waayo haddii aabbuhu uu joogo awowgu wax ma helaayo awowgan la sheegaya wax dhaxlaayana waa awowga aabbaha dhalay ee awowga hooyada dhalay wax ma dhaxla isaga maxaa yeelay wuxuu ugu soo dhowaaday meydka dhadig nacam kaasa wax ma qaato awowga aabbaha dhalay waay wax wax qaato iyo kuwii ka sii sarreeyo ayb dii aabbihiina joogin awowgiina joogin ee awowga aabbihii ou joogo kale waa iska isaga aab sidai aabbihii oo kale unba wax u dhaxlayaan ayb waxaa aad marka yacni mas'alo aad yacni warkeedu u badan yahay ah awowga iyo walaaluhu say wax isula dhexli lahaayeen marka madhabka abubakar iyo wuxuu ahaa awowga iyo walaaluhu inayna waxba isla dhexlin oo awow iyo walaala hadday isu yimaadaan walaaluhu inay markaa dhacayaan oo awowgu oo wax qaadanayaan ayb maxaa yeelay awowgu aabboo kale waayuu yidhi aabbahana walaalaha waa ridi jiray walaaluhu waa iska tegayaan awowgaa marka wax qaada yaa dhaxalkii helaayo madhabka zayd bnu haabit ee imaamu shaaficina uu qaba waxaa weeyaan inay isla dhexlaayaan maxaa yeelay labadoodu meydka waa u siman yihiin awowgaanna meydka aabbahu ugu soo dhowaaday walaalahaanuna meydka waxay ugu soo dhowaadeen aabbahaas kulligood aabbahaasa ka dhaxeeyo macno marka awowga loo hormariyo oo walaalaha iska taga loo yihaa ma yaallo saasay yidhaahdeen ayb marka taasna marka habab kala duwanba wax ku dhaxlaa masaa'il macruuf fiqiga ku ah oo haddii saaxiibu farad uu la joogo iyo hadduunan la joogin iyo xaalaad aad macruuf u ahoo kutubta furuucda loogaga hadlo ayaa awowga iyo aljaddu maca alikhwa oo wax ku kala dhexli jireen qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa hamaamu can qataada can alxasan can cimraana bni xusaynin ana rajula nin ata اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiguu u yimid faqaala waxa uu yidhi ina bna bnii wiilkayga wiil ou dhalay maata waa dhintay yacnii inna ibna ibnii ayb marka wiilkiisa wiilka ou dhalay yaa dhintay isagaan hadlayana waa maxayn awoow waay isagan ayb famaa lii maxaan ku leeyaho ii sugnaaday min miiraatihi dhaxalkiisa maxaan ku leeyahay qaala waxa uu yidhi laka sudusu lix meeloodoo meel sudus baa ku leedahay ayb falammaa adbara markuu sii jeestay dacaahu waa u yeedhay faqaala waxa uu yidhi laka sudusun aakharu sudus kalena waa leedahay falammaa adbara markuu sii jeestay dacaahu waa u yeedhay faqaala waxa uu yidhi inna sudusa alaakhara suduska kale ducmatun weeyaan waa siismo yani ducmatun wuxuu ka wadaa waa tacsiib farad ma aha hadii kuu qadaran maaha intan kale casab ahaana u qaadatay macnuhu dhowr suuro oo marka macnahaas oo kale ku imaanayaana jirto ayb oo suwar badan buu leeyahay ayb suurooyinkaa waxaa ka mida maalan ninkan waxaa laga yaabaa qof baa dhintay wuxuu ka tegay awow iyo laba gabdhood uu ka tegay ou dhalay ayb yani qofkan waa dhintay meyd baa dhintay wuxuu ka tegay awow iyo laba gabdhood ayb say marka wax u qaadanayaan labadii gabdhood waxay leeyihiin uluaan saddex meeloodoo laba meel yay leeyihiin ulu ayaa haray ayb marka rasuulka sal ll slam ninkaa saa'ilkaa sudus isaguna sudusoo awalba yani lix marka mas'alada laga keeno afar marka la siiyo gabdhaha ilaa uluaan lix waxaa uluaan waa afar awowgii sudus buu siiyey hal xaba maxaa haray marka hal xaboo kalaa haray ile afar iyo hal marka laysku dara waa shan halkaas haray buu haddana awowgii ugu daray oo marka uu leeyahay inna sudus alaakhara ducmatun waa casaba ahaan buu u qaatay hal sudusna farad halka kalena wuxuu u qaatay casaba ahaan macnuu marka saas suuraddaa marka waa suurtagal suuro kalena waa dhici kartaayo in meyd inta dhinto uu ka tago hooyo iyo walaalo ku hooyo ah iyo hal gabar iyo awow ayb xaaladdaa iyadana hooyadu lix ku salay mas'alada hooyadu hal sii ile walaalaa joogaane hal baad marka hooyadii iyaa la siinayaa maadaama ay walaalo joogaan walaalahan meydka ku hooyadaa waa iska tegayaan sababtoo ah faracna waa joogaa oo bannaad awowna waa joogaa yanii isagoo awlaadulumku iyagu aaday daciif u yihiin oo waxaa xijaabaya asal farac waaritoo kastana waa xijaabi karaa lab iyo dhadig waxuu doona ahaa marka maadaama gabdho ay joogaan awowna uu joogo ikhwada liumkaas ka tegayaan hooyada unbay hoos usoo dhigayaan bis hooyadii uluskii ay qaadan lahayd bay hoos uga soo dejinayaanay sudus keenayaan iyaga waxna iyaga ma helayaan marka ayb walaalihii marka waa iska tageen nus waxaad siisaa marka gabadhii lix baa marka hooyadii marka hal laga siiyey saddexna la siiyey gabadhii awowgiina sudus sii waa hal shanay intaa isku tahay hal baa soo haray ugu celi awowgii nacam tan laftirkeeda waa masaladan oo kale suurooyin kalena waa sheegaan ayb qaala qataadatu qataada waxa uu yidhi falaa yadruuna ma oga maca ayi shayin warahahu maca ayi shayin shaygeebaa maciisa warahahu ou la dhaxal siiyey qaala qataadatu aqalu shayin wurita aljaddu asudusu waxa ugu yar ee awow la dhaxal siiyaa waa sudus lix meeloodoo meel ayb marka waa inta ugu yar sax saas muxuu dhihi jiray saaxibu araxabiya falaysa canhu naazilan bixaalin saasoo kale u dhihi jiray marnaba awowgu sudusina ugama degaya inuu ka badsada waa dhici karta laakiin suduskaa yar ma u soo degaya mar uluulbaaqi wax ku qaadana mar suduskaas wax ku qaadanaya mar wuxuu ku qaadanaa muqaasamada iyo faradka tii u roonow mar wax ku qaadanayaa daabidaa marka jiray oo walaaluhu haddii ay asaga yacnii madaxyadiisa labalaab hadday ku noqdaan waa la qaybsanaa oy la ekaada isaga yacnii isagoo la labalaabay iyo isaga iyaga madaxyadooda hadday isla ekaadaan waa la qaybsanaa hadday ka bataan iyaga ka madaxyo bataanna yacnii waxaa weeyaan isagu wuxuu wax ku qaadanayaa suduskiisa hadday yacnii marna waa isula eg tahay muqaasamada iyo sudusku maray isku jin ku soo baxayaan baa jiro marka sidaasuu wax yeelayaan sudus marna kama dega isaga qaala xadaanaa whb bnu baqiya can khaalidi can yuunus can ilxasan ana cumara qaal ayukum yaclamu kiineebaa og maa warata rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam aljadda nebigu wuxuu awowga dhaxal siiyey faqaala macqil ibnu yasaar baa wuxuu yidhi ana aniga waraahu rasuulu llahi sal ly slam nebiga wuxuu dhaxal siiyey asudusa lix meeloodoo meel qaala waxauu yidhi maca man yaa la jiray markaasna maca man yacnii awowga iyo iyou isla dhaxal siiyey qaala laa adri ma ogi qaala wuxuu yidhi laa darayta aadan ogaaninba famaa tuqni idan maxay taraysaa yuu yidhi marka awow sudusow qaatay maxay taray keligeed yaa la jiray waxbaa ku xihan ayb sidaa buu marka cumar yidhi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii miiraahi alcasaba casabada dhaxalkooda casabada marka say wax u dhaxlayaan iyaga dadka casabada ah casabadu ayb waa dadka iyagu wax faradoo loo qoondeeyey aan wax ku qaadanin saddex nooc baa loo qaybiyaa alcasaba almutacasibuuna bianfusihim oo yacnii casaba iyaga naftoodaba casaba u ah aabbaha awowga wiilka wayaalkaas walaalka casaba almutacasibuuna bianfusihim kuwana waxaa weeyaan alcasaba almutacasibuuna bigayrihim gayrkoodaa lagu casabeeyey ay casabo ku noqdeen waa gabdhaha iyo oo wiilasha la siman ay casabo ka dhigayaan ibni iyo binta wada joogo bintadii casabay noqotay yaa ka dhigay bikayrihaa bay casabo ku noqotay iyadiskeed casabo uma ah bintu ibni iyo ibnu ibni bintu ibni casabo waa maxay ku noqonay bikayrihaa ukhto iyo akh ukhtadii markaa farad waa ka tegay waxay casabay wax ku dhaxlaysaa yaa casabo ka dhigayna bikayrihaa walaalkaas kuwana waxaa la yidhaha nooca saddexaad alcasaba almutacasibuuna maca gayrihi hayrkood oo la jiray casabo ku noqdeen hayrkaas ma casabaynin waa hadday kulmaan akhawaad iyo banaad akhawaadku waxay noqonayaan casabo limaada ay casabo ku noqonayaan yaa casabo ka dhigayna iyaga iskood casabo uma aha oo rag ma aha cid rag ah oo casabo ka dhigtayna meeshaan ma joogto ayb naagahan marka gabdhahan ay la joogaanay casabo ku noqdeen marka maca hayrihim saasaa loo yiri almutacasibuuna bianfusihim almutacasibuuna bigayrihim almutacasibuuna maca gayrihim ayb jihaat alcusuuba marka casabada jihaaday leedahay oo la kala hormariyo xadiidka nebigana wuxuu aha alxiqu alfaraa'ida biahlihaa famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarin marka iyagu marka jihaad iyo yacnii waxay ku kala xihan yihiin iyo maalan albunuwatu waa jiho alubuwatu waa jiho ukhuwada cumuumadu walaha jihooyinku sidaasoo kale kale yihiin bunuwada ugu sarraysa jihat اlbunuwa ayb jihadaas marka bunuwada ibniga iyo ibnu ibniga iyo kuwaasoo dhanaa ka imaado jihaة اlأbuwa alab wاljad wancalaa kuwaasaa ka imaado ukuwada akha iyo kuwayaalkaasaa ka imaanay cumuumada adeerada iyo kuwa walahana muctiqa iyo yaa ka yimaadaan ayb siday marka u kala horeeyaan xagga jihada saas u ah haddii marka ay timaado iyagoo marka jihada hadday ka sinaadaan haddana waxaa la fiirinayaa marka yacni qurbiga waayo taas ahy haddii marka qurbigu ay meel hal darajo ay joogaan yacni waxaa laga fiirinayaa yacni xoogga oo maalan aabba walaalka meydka ku hooyada ku aabbaha iyo midka ku aabbaha ah hadday isla yimaadaan waxaa la horumarinayaa kan shaqiiqa ah liquwatihi ayb aduu marka qaababkaas ay jiahay ayb walidaalika xujbiga marka la joogo casabadu aad in loo fahmo waa daruuri maxaa yeelay say jihaadulcusuuba iyo qurbigaas iyo quwada iyo in la kala fiiriyo si markaas kan dhowna loo la dhaxal siiyo kan fogna dhaxalka markaa laga joojiyo baabun fii miiraahi alcasaba casabadu marka wixii u haray dhaxlaan keligood hadday isku soo haraan maalka o dhan ay qaataa hal nin hadduu ka soo haro maalka o dhan buu qaataa haddii ahlu farad joogaan ahlu farad baa wuxuuda qaato wixii u soo haro ayay qaataan ahlu casabada laakiin hadda waxaan ku sheegnay aabbihii iyo wiilkii iyo inay casabay casaba ay wax ku dhaxlaan haddana ma dhici kartaa wiilku inuu wax waaye dhaxal ma dhici karto maxaa yeelay quwadiisa iyo yacnii xujbiga ta'hiirka uu ku leeyahay ayuu dad badan iska iska fogeynaya ayb walaalahan iyo adeeradan iyo kuwan oo dhan iyo waxba ma helayaan isagii baa hortaagan marka daa'iman ahlu farad xataa hadday la joogaan isagu wax waa helaa waxba u soo harayaan qaala xadaثana axmed bnu saalix wamaqlad bnu khaalidin wahada xadiiثu maqlad wahuwa ashbac xadiidka maqlad baana dheere qaalaha waxay yidhaahdeen xadaثana cabduلraزaaq qال xdثna mcmr عن بn طاwوس عن أbيه عن بن cabاasi qاaل qاala rasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم nebigu waxa uu yidhi اqsim اlmaala maalka qaybi bayna أhli الفaraa'idi u kala qaybi calى kitaabi الlahi n ilaahay kitaabkiisa korkiisa ugu qaybi famaa tarakat الfaraa'idu faraa'ishii waxay ka tagto faliwlaa rajulin akrin faliwlaa dakarin fahiya iyadu liwlaa dakarin nin kan ugu dhow bay u sugnaatay yanii nin kan ugu dhow meydka ayaa iska leh maxaa dakarin marka loo yidhina casabada de asalka casabadu waa niman un naaguhu casabo waxay noqdaan un waa in laga dhigo ninkii ka dhigayaa mar ayaa jooga marka sidaa un waa marka hadday naagihii casabo ahaan wax ku qaadanayaan ninka unbaa soo casabaynaya maahan iyagu casabayskood uma aha ayb marka baabkan casabada ninkaas a marka asal ah baabun fii miiraaثi dawi اlarxaam dawi اlarxaamka riximka kuwa u saaxiibkaa abtiyaalka waaye dhaxalsiintooda waxa ku soo aroora caddaynteeda xanafiyada iyo xanaabilada ayaa waxay qabaan iyagu abtiyaalka in dhaxalka ay wax ku leeyihiin ayb waana casabo iyaga hadday dhaxalka wax ku yeeshaan imaam maalig iyo imaamu shaaficina waxay qabaan abtiyaalku inaysan waxba dhaxlin waxayna ka qaateen madhabkaana waxaa qabay zayd ibnu haabit ayb axaadiidtan oo dhanna marka macaanideeda waxay sheegeen macnaha wax loo siiyey inay tahay macno aan ahayn dhaxal ahaan macno aan dhaxal ahaan ahayn in loo siiyey markaa ayb qال xdثna xفص بن cmر qال xdثna شhucبة عن budayl عن عlي بن أbي طلحة عن rاشhد بن sacd عan أbi cاamir عن الmqdاam qاala qاala rasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم man taraka kallan qofkii ka tago aajis qof caajis ah failaya n ilmo yaryar oo aan isbixin karin qofkii ka taga failaya ani intikaah yuu ahaaday warubamaa qaala inuu yidhi ila اllaahi wa ilaa rasuulihi alleh rasuulkiisa xaggooda yuu ahaanayaa waman taraka maalan maal qofkii ka tagana faliwarahatihi dadkii dhexlayay isaga wa ana aniguna waariu man qof kii dhexlayaan ahay laa waaria lahu wax dhexlaa aan lahayn qofkii wax dhexla aan qabin anaa dhexlaya yiri nebiga sal l slm oo macnaha uu ku dhexlayaa marka waa maxay waa baytulmaal ahaan ayb qofkii la waaye cid dhexasho baytulmaalka baytulmaalka ayaa xoolihiisa dhexlaayo baytulmaalkana hadde nebiga isagaa xukumayay wakhtigii uu noolaa markuu dhintayna dee imaamka muslimiinta xukumo ayb macnaha marka nebiga uu ku dhexlayaa saas waay bangigii marka muslimiinta yaa la dhigayaa ninkaa maalkiisa wax dhexla haddii la waayo culummada marka ee mutaahiriinta shaaficiyada waxay yidhaahdaan baytulmaalku marka wax dhexlaya laabudda an yakuuna muntadaman baytulmaal isku toosan inuu yahay baytulmaal marka gacan qaadqaadkiisu badan yahay oo iska yacnii xaalkiisu ilaahay og yahay maya jiha wax dhexlaysa ma noqonayo marka baytulmaalka qaarkoodna waxayba leeyihin waaba laga quustayba in la helaba hadda xataa yanzila ciisa ilaa nebi ciise ka imaado baytulmaal muntadama waa laga quustay dhehemara midda quusashada allahu aclam ilaahay baa yaqaan la helaayo in kale ayb wa ana waariu man laa waaria lahu acqilu lahu diyadiisa anaa dhiibayo ka diyeynayo wa ariuhu waana dhexlayaa ayb waalkhaalu abtiguna waariu man qofkii dhexlaya weeyaan laa waaria lahu mid dhexla aan haysanin yacqilu canhu wou ka diyeynayaa wayariuhu waana dhexlayaa ayb xadiidkan markay deliishadeen qolooyinka marka iyagu dhahayo abtigu waxbaa dhexlayaa khaaabi asaga waxau yidhi walxadiidu xujat liman dahaba ilaa tawriiثi dawi اlarxaam وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحاaبه وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وqad رuويa ذلك عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعوuد وكان مالك والأوزاaعي والشhاaفiعي لا يورثوna ذوي الأرحام وهuوa qول زيد بن ثاaبت وتأول هؤuلاءi xديiث المقدام على أنه طعمة أطcمha الkhاaل عinda عadم الوارث wax wax dhxla markii la waayey ayaa طcma looga dhigay abtigii isagaa la siiyeyo ayb laa calىa an yakuuna lilkhaali miiraaثun raatibun looma siinin abtigu inuu dhaxal raatiba leeyahay walaakinahu lama jacalahu markii uu ka dhigay yukhlifu اlmayita fima yasiiru ilayhi min almaali samaahu waariثan calى sabiili اlmajaaz baa loogu magacaabay kamaa qiila asabru xiilaةu man laa xiilata lahu wاljuucu طacaamu man laa طacaama lahu sida loo yidhiyo kale baahidu waa cuntada qofaan cunto haysanin marka macnaheedu maahan buu leeyahay yanii in markaa yani baahidu inay cunto tahay maahan marka calaa sabiili tajawuz ayb ama yacni baytulmaalkii la siin lahaa ayaa wuxuu u soo celiyeyba abtigii iyagoo marka qaraab ahaan loogu xiriirinayo laakiin xoole ay leeyihiinoo yacni loo qadaray ama tacsiib ahaan loogu qadaray ma jiro qال xdثna سليمان بن حرب في آkخريiن mعa آkخريiن qالوا xdثna حmاad عن budayl عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي cاamr الhwزني عن المقدام الkindي qال qال رsuل الله صلى اه عل سلم أنا أولى بكuلi مؤمن min نفسه مؤمن kasta anaa naftiisa kaga haboon faman taraka dayna qofkii ka tegay ow ضaycaة faإlaya wman taraka maalan qofkii maal ka tegayna faliwarahatihi wa ana mowlaa man laa mowlaa lahu qofkaan mowlo lahayn anu mowlihiisaan ahay arisu maalahu maalkiisaan dhexlayaa waa baytulmaalkii ile waa dowliye wa afukku caanahu maxbuuskiisaan soo daynayaa oo aan yacnii soo furanayaa waalkhaalu mowlaa man laa mowlaa lahu abtiguna waa midkaan mowlo lahayn mowlihiisa yarisu maalahu wayafukku caanahu qال أbو dاود rwاه الزبyدي عن rاشhد عن بن عاaئd عن المقدام وrwاه معاaوية بن صالح عن rاشhد qال سمعت المقدام qال أbو dاود يقول الضycة معناه عyاaل qال xدثنا عبدالسلام بن عتيq الدمشقي qال xدثنا محمد بن المبارك qال xدثنا إسماعيل بن عyاaش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أbيه عن جده qاaل سمعت رsuuل اللhi صلى اه عل وسلم يقول nebigoo dhahayaan mqلe أnا wاaرث maن laa wاaرثa له afuku caaniyahu waariu maalahu wاlqaalu waariu man laa waariثa lah yafuku caaniyahu wayariu maalahu qala xadaثna musaddu qala xadaثna yaxya qala xadaثna shucbة xa wxadaثna cثmaan bnu abi shayba qala xadaثna wakiic bn اljaraax can sufyaan jamiica can ibni اlaصbahaaniy can mujaahid bni wardaan can curwata can caaئiشhaةa radia اllahu canha ana mowla lلnabiyi salى اllahu عalيه ali wslam maata wataraka شhayئan ayuu ka tegey wlam yadac waladan walaa xamiiman ilmana kama tegin qaraabana kama tegin faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه ali wasalam acduu miiraaثahu dhaxalkiisa siiya rajulan nin min ahli qaryatihi tuuladii uu ka yimid ama magaaladiisii nin ka yimid siiya dhaxalkiisa midaani marka jiha wax lagu dhaxla miya marka ma ahan jiha wax lagu dhaxlo maxaa yeele jihada wax lagu dhaxlaa waa nasab waa walaa iyo waxaa weeyaan iyo nikaax ayb abtiga tiisana tan unbay la mid tahay qaala abu daawuud xadiidu sufyaan atamu waqaala musadadun qaala faqaala الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam haahunaa axadu min ahli ardihi meeshaan ma joogaa nin kaa dhintay ee wax dhaxlaa aysan jirin meeshaan ma joogaa nin dhulkiisii ahalkeeda ah qaaluu nacan bay yidhaahdeen qaala faacduuhu miiraaثahu dhaxalkiisa ninkaas siiya marka baytulmaalkii baa iskaga xiriiriyey qofkaas qaala xadaثna cabduلlahi bnu saciid alkindiyu qaala xadaثna almuxaaribiyu can jibriila can jibriila bni axmar can cabdillaahi bni burayda can abiihi qaala ata الnabiya salى اllahu عalيyه ali wslam rajulu nebiga nin baa u yimid faqaala waxau yidhi ina cindii miiraaثa rajulin nin dhaxalkii ayaa agteyda ahaaday min alasdi qoladaa ka dhashay wlastu ajidu asdiyan nin asdiyana ma hayuu yidhi adfacuhu ilayhi aan u dhiibo qaala waxau yidhi idhab tagfaltamis asdiyan nin asdiya soo raadi xawlan sanad qaala faataahu bacda alxawli sanad kadib buu u yimid faqaala yaa rasuula allah lam ajid maanan helin asdiyan adfacuhu ilayhi aan u dhiibo qaala fanaliq tag fandur wala khusaaciyin orodoo tagoo waxau yidhi khusaaci kan ugu horeeyo soo fiiri talqaahu aad la kulantay fadfachu ilayhi u dhiib yani qoladii markaa kusoo dhoweyd falamaa wallaa markii uu jeestay qaala waxau yidhi calaya rajul yani ninkii ii keenan falamaa jaa'ahu markuu yimid qaala waxau yidhi undur fiiri kubra khusaacata khusaaco kan ugu weyn fadfachu ilayhi u dhiib ka kubra khusaaca culamada waxay ku fasireen ninka abtirsiga marka la fiiriyo ugu dhow oo odayga reer khusaaca ay ku abtirsadaan ninka abtirsiimada markay noqoto tiro yar ku gaaro kaas keen isna axaadiitan badankood marka isnaadkoodu dacfi baa ku uyaday jira qaala xadaثna alxusayn bnu aswad alcijliyu qaala xadaثna yaxya bnu aadam qaala xadaثna shariiku can jibriila bni axmar abi bakri can ibni buraydata can abiihi qaal maata rajulu nin baa dhintay min khusaacata fautiya الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebiga ayaa loola yimid bimiiraaihi dhaxalkiisa faqaala اltamisuu lahu waariثan mid dhexla u raadiya ow daa raximin ama qaraabo mid u saaxiiba falam yajiduu lahu uma aynan helin waariثan mid dhexlo walaa daa raxmin qaraabana uma aysan helin faqaala rasuulu اllahi sal ا slam nebigu waxau yidhi acduuhu siiya alkubra yacnii kan ugu abtirsiimo gaaban min khusaacata reer khusaaca qaala yaxyaa qad samictuhu waan maqlay maratan yaquulu fii hada alxadiid unduruu akbara rajulin min khusaaca ninka ugu weyn reer khusaaca qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salma qaala akhbaranaa camru bnu diinaar can cawsajata can ibni cabbaas ana rajulan maata nin baa dhintay walam yadac waarian qof dhaxlaana kama tegin ilaa ghulaaman lahu addoon ou lahaa maahan kaana actaqahu ou xoreeyey faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyه ali wslam nebigu waxau yidhi hal lahu axadun axad ma leeyahay qof ninkan u sugnaaday ma jira qaaluu laa bay yidhaahdeen ilaa ghulaaman lahu kaana actaqahu fajacala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wslam nebigu waxuu yeelay miiraaثahu dhaxalkiisa lahu isaga ayuu u yeelay xadiidkanna waa daciif ayb oo ninkaa cawsaje ayaa ku jiro walahana meesha jihada kore unbaa wax dhaxashee jihadan kale iyadu maaha wax wax dhaxlaya sida loogyahay oo qofka wax xoreeyey ayaa ninka uu xoreeyey hadduu dhinto dhexlo laakiin kan haddii uu dhinto ninkii wax xoreeye hadduu dhinto kii yacnii la xoreeyey dhaxalkiisa shaqo kuma lahanhadda xadiidkanna marka waxaa weeyaan waa cagsi kullu haadaa marka waxaa lagu xambaarayaa macnahaas oo yacnii baytulmaalkii baa yeeshay baytulmaalkii baa siiyey marka ku hore ducmatan lahum laa fardan walaa tacsiiban bacdi alculamaana marka iyagu waxay ku tageen inay abtiyaalku iyo wax dhexlayaan laakiin madhabka zayd ibnu haabit imaamu shaafici imaam maaligna ku tageen iyo awsaaci iyo sidaas weyaan wabiاllahi towfiiq sal اllah wslm calaa nabiyina mxamedi wcala ali